degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka socda horumarro waxbarasho taas oo ay da'yartu ay ku dhiiradeen in ay aadaan goobaha waxbarashada waxaana degmada ku yaala goobo badan oo iskugu jira maadi iyo diini intaba qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhigay iskuullada degmada dhoble ayaa waxay ka warbixiyeen sida ay wax u bartaan ardayda wax ka barta ee iskuullada ku yaala degmada dhoble magacaygu cabdulaahi xasan ka mid ah barayaasha degmada dhobley waxaan rajaynayaa waxbarashada ee, markaan u barbardhignaa sannadadii aan soo dhaafnay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeyaa oo xagga kobaca waxbarashada kor bay u socotaa taasna waxaan dhihi karaa waxaa sabab u ah waxbarashada muhiimaddeedii oo hadda bulshadii ay fahantay waxbarashadii oo wiil iyo gabarba la waxbarahayo iyo degmada maamulka iyo dhammaan bulshadii oo isku xiran ayaa waxbarashadii muhiimaddeeda fahantay sidaa darteed waxbarashada degmada kor bay u kici haysaa Ee, waxaa kaloo sababay iskuullada iyo goobaha waxbarashada madarasooyinka oo ayagana aad loogu hirgeliyay degmada intaasoo dhan oo la isku geeyey ayaa waxay sababtay inay waxbarashadii dhobley ay kor u kacdo Ee, maxaa yeelay waayadii horeeto ee, goobaha waxbarashada loo aaday waxaa dhexi jirtay ee, xaafada qaarkood inay aad uga fogeed saa darteed ay dhibaato iyo culaysku keeni jirtay waalidiinta inay meesha aadka uga fog inay cunug yar u taxaabaan marka maadaama hadda degmo meel xaafadihii laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cunugii iyo gurigii iyo waalidkii intaba ay iska warqabi karaan oo aada u dhow taas ayaa keentay marka waxbarashada inay kor aad iyo aad ay ugu kobacdo marka taasna fursad ayay abuurtay oo waalidiintii inay ku dhiiradaan cunugii inay goobta waxbarashada oo ku dhow ay geeyaan
Ee, magacaygu waa cabdiraxmaan qoran ibraahim waayahan dambe ee, goobaha waxbarashada aad bay ugu soo bateen magaalada magaalada ee, xaafadaha ku yeelaan xaafada iskuul ku yeelin inuusa jirin dhammaantood waxaa ku yaala iskuullo marka taas ay keentay inay bulshada ay fahantay ee, muhiimadda ay leedahay waxbarashada Ee, sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa taasna waxaan ugu mahadcelinayaa ee, cid walba oo ka qayb qaadata waxbarashada Ee, aad baan ugu mahadcelinayaa ee, haddii ay tahay maam- maamul iyo haddii tahay cilm- bulshada haddii tahay ardayda iyo waalidiinta mid u horeysa ardayda waxaan ugu baaqiyaa inay ardayda ay goobaha waxbarashada ay tagaan oo ka faa'iidaystaan waxbarashada waalidiintana waxaan ugu baaqayaa inay dhiirigelin ay u sameeyaan ardayda wax baranayso Ee, arda- ilmihii aan wax baranayn oo xaafadaha iska joogaan inay goobaha is- waxbarashada ay geeyaan si ay ugu faa'iidaystaan ee, waxbarashada